إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti waan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warkayaga saakay aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah weerarka dhacay duleedka degmada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa lagu dilay saraakiil ka tirsan dowladda federaalka maxkamadda wilaayadii islaamiga ah ee banaadir ayaa xadka oofisayay nin falkufsi ah ka geystay magaalada muqdisho munaasabad bulshada lagu boorinaya oo ka dhacday degmada kurtunwaari ayaa waxaa lagu soo bandhigay afar xubnood oo kasoo goostay dowladda federaalka oloole dadka loogu boorinayay inay iska dhiciyaan shisheeyaha dalka kusoo duulay ayaa wuxuu ka qabsoomay deegaano badan oo ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee gado beesha wacaysile ayaa adkaysay inay difaaci doonto diinta cid kasta oo duulaan ku ahna ay ka hortegi doonto kadib kulan ay ku yeesheen gobolka muduga khasaaraha ka dhashay duufaano ku dhuftay dalka maraykanka ayaa sii kordhay iyadoona tirada dhimashada ay ku dhowdahay boqol ruux إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa toddobada rabiicul awal saakay waa isniin dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan weerar ka dhacay duleedka degmada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa lagu dilay saraakiil ka tirsan dowladda federaalka mahad ayaa faahfaahinaya ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar kamiin ah u dhigay askar ka tirsan dowladda federaalka oo ku socdaalaye deegaan dhacay inta u dhexaysa maxaas iyo yosooman waxaana ka dhashay weerarkan khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoo sidoo kale hub lagu soo furtay gaarina la gubay wararkii ugu dambeeyey ee laga helayo weerarkan kamiinka ah ee ka dhacay gobolka hiiraan waxay sheegayaan in lagu dilay labo sarkaal iyo hal askari halka askari kalena lagu dhaawacay waxaa inoo suuro gashay in aan helno magacyada saraakiisha weerarka lagu dilay waxayna kala yihiin dhigabacyr oo ahaa sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka iyo maxamed qaasim oo ahaa sarkaal horjooge ah oo ka tirsan macawisleyda gobolka hiiraan sidoo kale weerarkan waxaa lagu soo furtay baalootooyinka r b g-ga iyo agabyo kale oo gaariga saarnaa gaariga lagu gubay kamiinkan xalay ka dhacay gobolka hiiraan oo noociisu ahaa qooqan ayaa waxaa iska lahaa guddoomiye ku-xigeenka degmada matabaan ugu magacaaban maamulka hirshabeelle oo lagu magacaabo ducaale aadan garaase islamarkaana ah abaabule macawisleyda hiiraan oo aan xilliga weerarku dhacayay gaariga la socon hase ahaatee uu watay sarkaalka la dilay ee lagu magacaabo dhagabacayr
waa mahadsantahay mahad cubeyd waxaa la weeraray saldhigyo ay ciidamada kenya ka samaysteen deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa xalay waxa ay dagaalo culus ku qaadeen saldhigyo ay ciidamada kenya ku leeyihiin deegaanada kulbiyow iyo sidoo kale husingow weerarka lagu qaaday kenyaatiga tafaasiil dheeraada lagama helin balse deegaanadaas inta badan kenyaatiga ku sugan waxay la kulmaan weeraro culus oo kaga yimaada mujaahidiinta al-shabaab maxkamadda wilaayadii islaamiga ah ee banaadir ayaa xadka oofisiyay nin falkufsi ah ka geystay magaalada muqdisho maxamed muudaye waa muslim ayaa ka waramaya xukunka ayaa lagu fuliyey wiil dhallinyaro ah oo lagu soo eedeeyey in uu fal kufsi ah kula kacay gabar ka mid ah gabdhaha ku nool gobolka banaadir mid ka mid ah qudaadda xarakada mujaahidiinta ayaa faahfaahiyey xukunka wuxuuna intaasii kadib soo qaatay maraajicda loo cuskaday xukunka xukunkaasi wuxuu ku sugnaaday qiraal iyo dhaar maraajiicda loo cuskaday qowlahu tacaala fii suurati nuur الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين intaasi kadib goobta ayaa ninka kufsiga ku kacay lagula dhuftay boqol jeedal إن شاء الله هذا وحن قلنا فلنتي كو لو سدح آخر سجاشن يا سجال بقول الله أكبر الله أكبر
maxkamadaha islaamiga ah ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fuliya xukuno kala duwan loo cuskado shareecada islaamka munaasabad bulshada lagu boorinayo oo ka dhacday degmada kurtun weerari ayaa waxaa lagu soo bandhigay afar xubnood oo kasoo gostayay dowladda federaalka cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa faahfaahinaya halkan waa barxad ku taal gudaha kurtunwaari oo ay soo buuxiyeen bulshada deegaanka oo aad moodo in aan qofna ka maqnayn sida ay goobta u soo dhoofteen awgeed saf waxaa ka muuqda ragga safka kalena haween ay ku jiraan kuwo xijaabo waaweyn oo indhashareerna ku darsaday islamarkaana wax ka bartay madaarista kurtunwaari ee ku yaal laba saf oo kuwaa ka sokeeya mid waxaa fadhiya wiilal yaryar midna gabdho xijaabo madmadow ku labisan dhammaantoodna waxay wax ka bartaan dugsiyada qur-aanka kariimka ah ee kurtunwaari ku yaal calanka tawxiidku dhexda kaga xardhan yahay ayaa waxaa lagu xidhay meelo kala duwan oo fagaarahan ka mid ah waxaana arkayay iyadoo qaarkii dabayshu babinayso magaaladan waxaa deris la ah buulomareer iyo qoryooley dhinaca kalena waxaa ka xigta baraawe dhammaantoodna waxaa haysta ciidamada shisheeye gaar ahaana kuwa uganda kuwaasoo dhibaatooyin kala duwan u geystay bulshada ku hoos nool kurtunwaari qudheeda hadda ka hor muddo sanad ah ayay ciidamada uganda deganaayeen kadibna way ka carareen markii xaalku ku adkaaday waxaana magaalada muddadii ay joogeen laga dareemay hoos u dhac ballaaran oo dhinacyo kala duwan leh dadka halkan tubano waxay u hamoon qabaan in ay dhegaystaan fariinta jihaadka ku saabsan ee loola soo qasday iyadoo indhahoodu ay ku wajahan yihiin halka makrofonku yaallo islamarkaana ay fadhiyaan mas-uuliyiinta maamulka gobolka kuwa degmada odayaasha dhaqanka iyo marti kale intaba waxay arrintu sii xiise yeelatay markii meel u dhexaysa mas-uuliyiinta iyo dadweynaha lasoo dhigay kuraas islamarkaana ay soo fadhiisteen afar xubnood oo ka tirsanaa dowladda federaalka ah ee shisheeyaha la shaqaysa laakiin isu soo dhiibay maamulka xarakada shabaabul mujaahidiin ee shabeellaha hoose kuwa oo la dhowrayo amaba la sugayo in iyaga qudhooda makrofanka loo dhiibo oo ay bulshada la hadlaan الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
sida soo socota xubno ka mid a dadka boorinta iyo baraarujinta loo jeedinayo ayaa ku dhawaaqi doona in ay go'aansadeen ka mid noqoshada ragga shisheeyaha la dagaalamaya iyagoo durbaba walaayada iska diiwaan geliyey mas-uul ka tirsan walaayadda islaamiga ee shabeellaha hoose oo fagaaraha ka hadlay ayaa madaxda iyo ciidamada dowladda federaalka waxa ugu baaqay inay sida kuwa halkan fadhiyo oo kale isu soo dhiibaan oo ay ka tanaasulaan qorshahooda ay ku garab siinayaan shisheeyaha dalka ku soo duulay ee kiniisadaha ku leh meelaha ciidamadiisu fadhiisanaha ka dhigteen iyo xafiisyada muqdisho iyo meelo kaleba uu ka furtay madaxda walaayadu waxay dadka soomaaliyeed ee halkan soo xaadiray iyo kuwa ka maqanba ku booriyeen inay u istaagaan gudashada waajibka allaha saaray oo ah in ay jihaadaan xubnaha matalaya walaayadda islaamiga ee shabeellaha hoose waxay dadka kurtunwaari ay ku dhaqan xasuusiyeen in magaalooyinka ay deriska yihiin ee ciidamada shisheeye ay fadhiya ay ku soo duuleen waxa ka jira ay yihiin waxaan loo dulqaadan karin waxay intaa ku dareen in ciidamada uganda iyo kuwa la midka ah ay doonayaan in ay calanka tawxiidku ku qoran yahay meesha ka saaraan islamarkaana ay ku beddelaan midka saliibku ku xardhan yahay dadweynaha ayaana ku jawaabay in arrinkaas uu yahay mid aan la aqbali karin amaba la qaadan karin xubnaha ka tirsanaa jira dowladda federaalka ah ee markaa uun safkeeda ka soo baxay ayaa midkood fursad loo siiyey in bulshada uu la hadlo anigoo ah cali ibraahim xaamud waxaan marka hore ahaan jiray dowladda oo riddada ah haddana alxamdulilah waana ka tooba keenay ilaahay fadligiisu waa waxaan leeyahay haddana in allaale intii ka mid ah dowladda riddada waxaan ugu baaqayaa kitaabka ilaah inoo nasri yaal insha allah hadduu ilah yaraada sida hadda aniga lidiin soo dhibo si kasii fiican in lidiin soo dhibo idinkan rajayna hadduu ilah yaraada insha allah alxamdulilah insha allah wama bacd
saddex ka mid ahaa xubnaha ka tirsanaa dowladda federaalka ah waxay ahaayeen askar garab iyo gaashaan u ahaa ciidamada shisheeye kana barbar dagaalama iminka waxay caddeeyeen in qorshaha ay si buuxda uga laabteen anigoo ah cali cabdulaahi maxamed oo ka imaaday ciidanka ridida xaggooda haddana waxaan u toobkeenay ilaahay xaggiisa dadka oo gaalinta xagga jiraan dowladda isku sheegayeen waxaan u baaqayaa inaan dad ilaahay dartiisa toobkeenaan
dhanka oo islaamka xaggooda u soo jeestaan anagoo ah maxamed barqash axmed ayaan ka imaaday oo dhanka ciidanka ridada aan ka soo laabtay kolley micnaa waa is soo dhiibay toobad ilaahay ay aqbalo kolley waxaan dhihi lahay nimankii anaga ii dambeeyeen oo riddada kolley iyakan inaa is soo dhiibaan
bismillaah anigoo ah magacayga muuse qadar axmed shalay waxaa ka mid ahay nimanka oo oo ridida oo gaalnimadada ka mid ahay maantin ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa ayaa u toob keenay alxamdulilah ilaah baa ayaa mahad iska leh marka
waxay la yaabeen abaabulka halkan ka socda iyo carada dadka wejiyadooda ka muuqata ee ka dhanka ah ciidamada ay ka mid ahaayeen ee dhowaan uun ay ka soo baxeen dhalinyaro ka mid ahaa dadka la baraarujinayay ayaa durbo goobta ka ballan qaaday inay saacaddan wixii ka dambeeya diyaar u yihiin in ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay ka mid noqdaan si ay uga barbar dagaalamaan islamarkaasina ay isaga dhiciyaan shisheeyaha dalka ku soo duulay beesha wacaysile ayaa adkaysay inay difaaci doonto diinta cid kasta oo duulaan ku ahna ay ka hortegi doonto kadib kulan ay ku yeesheen gobolka muduga maxamed daahir cali sow ayaa ka waramaya gurguurtee gaalkii aan ogeyn gunteeno gaalnimow guuraa gurguurtee gaalkii aan ogeyn gunteeno gaalnimow guuraa
shir ka dhacay magaalada xardheere ee gobolka mudug oo ay isugu yimaadeen waxgaradka nabadoonnada iyo cuqaasha beesha wacaysle ayay kaga hadleen xaaladda uu marayo dalka iyo xamlada ka dhanka ah wilaayaadka islaamiga ah ee uu hurinayo madaxweynaha dowladda federaalka ah xasan sheekh maxamuud oo ka soo jeeda beesha wacaysle kulanka ayaa lagu adkeeyey in beesha ay difaaci doonto diinta cid kasta oo duulaan ku ahna ay ka hortegi doonto waxa ay beesha inteeda kale u soo jeediyeen in naf iyo maal ay ku bixiyaan diinta oo ay isgarab taagaan mujaahidiinta al-shabaab beesha ayaa tilmaamtay in wax kasta ay u huri doonaan difaacidda shareecada islaamka oo ay ku heleen amni iyo kala dambayn islamarkaana aysan oggolaanaynin in dib loogu celiyo waxyaabihii jaahiliga ahaa ee lasoo maray waxaan nahay beesha wacaysle oo ku nool gobolka mudug waxaan maqalnay gaal iyo in raacsan inay kitaabka ilaahay ku soo duuleen mana raaci doonno naftaanya iyo maalkaanyaana u huraynaa haddii ilaahay idmo hadda shiraan leennahay gobolka mudugaan joognaa waxaan isugu nimiday diinta islaamka cidda ka soo horjeeda inaan nafta ag dhigno maalkaanya iyo naftaanyaba
waxaan haysanaa nabad qaali ah oo aan ku helnay kitaabka ilaahay wax badan oo marxaladaha waddankaani soo maray ilaahay subxaana wa tacaala baa naga gudbiyey madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud oo markii labaad hoggaan u noqday dowladda federaalka ayaa durbadiiba la soo shir tagay ajenda uu ka soo qaatay maraykanka taas oo la xidhiirta in la hubeeyo beelaha islamarkaana la abuuro maleeshiyaad laga hor keeno mujaahidiinta al-shabaab si meesha looga saaro maamulada islaamiga ah beesha wacaysle ayaa dhallinyarada beesha u dhashay waxa ay kula dardaarmeen inaanan la soo qaldin oo lagula dagaalamin shareecada taasi haddii ay dhacdana ay iyagu ugu horeeyaan cidda la dagaalamaysa waxaan leenahay wiilasha hadday jiraan dad la maran habaawiye waalideyntoodii dib ha ugu soo laabtaano ha ka soo laabtaano waxyaabaha ay ku jiraan hadday ka soo laaban waayaan oo maanta dalkaas gaalku kusoo duula ay gacan siiyaan annaga uga soo horrayno aabbayaashoodii ah inaan xabadda isku ridaynay joogtaa ha ka soo laabtaanaan leenahay hadday jiraan haddayse jirinna ninka gurigiisa jooga ilaahay subxaana wa tacaala ayaa risaq sii doonay ha shaqaysto dhallinyarada waxaad waxaan uga digan inaan la soo qaldin haddii la soo qaldana nafta iyo maalkaan kula dirirayna waxaa ka soo horeeya kitaab kale hadday kusoo duulaanoo la soo qaldo inaan annagu la dirayno aabbayaashoodii iyo eheladoodii ah oo aan la duugayn meydkooda oon u aqoonsannahay murtadiin si kastaba ha aatee go'aanka ka soo baxay beesha wacaysleh ayaa dhabarjab ku ah madaxweynaha dowladda federaalka oo xilligan aanan rajo ka qabin in beesha uu dagaal geliyo maadaama horey uu u siray beesha islamarkaana ay ogaadeen waxa uu yahay xasan sheekh war ku saabsan khasaaraha ka dhashay duufaanada ku dhuftay dalka maraykanka ayaan idiin soo wadnaa balse markaan olole dadka lagu boorinayay inay iska dhaciyaan shisheeyaha dalka kusoo duulaya ayaa ka qabsoomayay deegaano badan oo ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee gado mid ka mid ah deegaanadaas waxaa booqday oo warkan inooga diyaariyey maxamed muudey abuu muslim gaal gaal dooni mayno gaala raac dooni mayno gaal gaal dooni mayno gaala raac dooni mayno allahu akbar
olole bulshada ku boorinaya in ay iska dhiciyaan shisheeyaha magaceeduna uu yahay xay calaljihaad waxa uu ka bilowday wilaayada islaamiga ah ee gado gaar ahaan degmooyinka bariga iyo galbeedka dhaca ee wilaayada waxaana soo qabanqaabiyey maamulka islaamiga ah culummada iyo odayaasha dhaqanka deegaanada laga sameeyey boorinta waxaa ka mid ah shabo oo hoostaga bardheere mid ka mid ah culummadii goobta ka hadashay ayaa bulshada ugu baaqay in ay diintooda difaacdaan dalkoodii iyo magaalooyinkoodii baa cadowga ilaahay ku habsaday cadowgaas inaan iska dulqaadno soo diyaar uma nihin marka walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yarudduukum can diinikum in istataacu gaalada dagaalka ku soo baxeen baa ilaahay na baraya war gaalo gaala dhashe kama zuulayaan inay idinla dagaalamahayaan intay awoodaan inay diintiinni idinka celiyaan maaka waxay noo keeneen dimuquraadiya qodobka soddon iyo koowaad fatradiisa xariitin jiitin in kitaabka ilaahay lagu bedelo ma qaadan karnaa fagaarahaasi ayaa waxaa sidoo kale ka hadlay ugaaska beesha geladle ugaas macalin xuseen made xasan haddii una afkeen berko enjeysidu gaal meelo makakaadii korbeentiisu may fadaane gaalaadyahaas ini una alxamdulilaahi lakabalaaw galabto tan ee una diyaar annaqano diyaar mihiidina diyaar mihiidina ini ana raayada tawxiidka siinka hor qaado gorigayna garabka galado booshkana boosh hebeda hebedka saarado yaa ballanka qaaday diyaar mihidina may fadaane walaalayaalow ini diinka una sheegadaane ka dhaqanno qaar ka mid ah dadkii goobta joogay ayaa isqoray si ay ugu biiraan ciidamada mujaahidiinta gaal gaal dooni mayno gaala raac dooni mayno
warkan dhegeystayaal saake waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan khasaaraha ka dhashay duufaanada ku dhuftay dalka maraykanka ayaa sii kordhay iyadoona tirada dhimashada ay ku dhowdahay boqol ruux balaayiin ruux oo amerikan ah ayaa ku saamoobay duufaano laayaan ah oo mar kale ku dhuftay mid ka mid ah gobolada dalka maraykanka duufaantan oo lagu magacdaray iyaana ayaana ugu yaraan shan iyo afartan ruux oo amerikan ah waxay ku dashay gobolka florida oo keliya iyadoona dad kale kulaysay gobol kale oo lagu magacaabo kolorinada waqooyi duufaanadan ayaa sababay khasaare baaxad leh oo soo gaaray mid ka mid ah kaabayaasha dhaqaale ee ugu muhiimsan dalka maraykanka dabeelaha iyo daadadka ayaa sababay inay burburaan suuqyo waaweyn isla markaana go-aan wadooyinka halbowlayaasha u ahaa isku socodka gaadiidka dadweynaha iyo tareenada intaba qaar ka mid ah warbaahinta ameerikaanka ah ayaa tibisay in tirada dhimashada ka dhalatay duufaanada iyaana ay kor u dhaftay toddoba iyo toddobaatan ruux khasaare aada u xoogan oo dhanka maaliyadda ah ayay duufaanada iyaana sidoo kale ka geysatay gobolka florida shirkadaha maalgashiga ah ee maraykanka ayaana khasaaray lacago balaayiin dollar ah sida ay warbixinadu sheegayaan saacado kooban gudahooda ayay waayeen lacag dhan toddoba iyo afartan bilyan oo dollar arrinkaasu saameyn xun ku reebay kaabayaasha dhaqaale ee waddanka maraykanka sanad weliba duufaano iyo musiibooyin galaafta nolosha kumanaan kun oo amerikaan ah ayaa lagu imtixaanaa dalka maraykanka khasaaraha maaliyadeed ee ka dhasha musiibooyinkaas ayaana ku taban jibaarma khasaaraha uu maraykanku u geysto hantida muslimiinta ah waa inciqaab lagu saleeday ameerikanka dulmiga ka geysta caalamka warkii subaxnimo dhegeystayaal saaka ayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waynaga intaa